gobolka jubbada hoose oo caan ku ah noocyada kala duwan ee isboortiga gaar ahaan kubadda cagta islamarkaana ka gaaray guulo badan beri samaadkii ayaa waxaa magaalada kismaayo dhowaan laga hirgeliyey taalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay taalada aargo oo kubad kor laga saaray taasoo xus iyo xusuus u ah taariikhda gobolku ku leeyahay ciyaarista kubadda cagta qaar ka mid ah rugcadayaashii hore ee kubadda cagta caanka ku ahaa ayaa bogaadiyey taalada kubadda iyaga oo dhallinyarada gaar ahaan bahda isboortiga kula dardaarmay in ay halkeedii kasii wadaan siina xoojiyaan taariikhdii kubadda cagta uu gobolka jubbada hoose caanka ku ahaa annaga waxaan nahay hooyadii kubadda cagta sagaal koob baan wadanaa dhulkaayna jubbaland markii la fiiriyo kubaddaasaa laga dheelaa qori lagama dheelo banool haddaad ka saysid waa joogi kartaa waa farxaysaa annaga maanta waxaan taagannahay waa konton sano ka hor ayaan banooli meeshaa ku furnay raas madoodiyaalkaa joogi jireen kismaayo madoodiyaa biyaa ka cabbi jiray hadda jireeshikaa dambana maasha allah waa naqaanaa waxaan ku faraxsanahay aad iyo aad anisaanja ahaan personality waa i taqaaniin waxaan ku faraxsanahay maanta jubbaland oo horumartay jubbaland oo banooligaaneti ugu qancisay siddeeddii koob insha allah waxaana ka codsaday xataa musawiradayda dadkii hore in lagu dhejiyo garoonka gudihiisa waan ku faraxsana haddaan nahay kubadda cagta aabbaheda aan nahay aabbihii kubadda haddaan nahay waana soo xasuusateen waana xusteen qaar baa hadda oo mataqaanaa guryaha laga jiifa laba qofaa laga jiifa oo aadaa u kasaysan dalkii dibadaba laga yaqaano mukhtaar xaaji oo goolkii ugu horreeye toddobaatiyo labadii dhaliyey goolkii ugu horreeye ee gobollada la qabto abeyna waa jiifaa asagana koob waxaan ku qaadanay gool asaga dhaliyey labadaaseeto maanta ma soo bixi karaan dhoolayaal waay intaan ugu ducaynaynaa ilaahay shaare aada umahadsanta guddoomiye waa mahadsan tahay magaalada quruxdeeda wax weynaa ka beddeshay saan noogu timid waxaan helnay waddooyin cusub jidad cusub ma garanaysaa meelihii biyaha fariisin jiray ma fariistaan ilaa waxay maraysaa aan kubad saaranno argada quruxdaa ujeedin ninkii oo oo ku mashquulsanna oo isweydiinaya su-aasha ah maroodiga maxaa ku dhacay mid kale halkaas ku taallo oo ilkihii faanaga maroodiga ka soran yihiin xagga hataga ninkii rabo ma faad suuqa hadal ka maqmaqlay raalli naga ahada waa dabaaldegaynaa horaan u soconaynaa guddoomiye la hogaamiye waa la wada dhanyaha maanta meelloo kala har ma leh guddoomiyaha uu ku sharafsan yahay sida noo xusay waxaan meeshaa la suray taariikhdii iyo ciyaartooydii oo qaranka oo soomaaliya ka soo dheelay gudoomiyaha degmada kismaayo oo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa sheegay dhankiisa inay taalada cusub ee kubaddu astaan u tahay isboortiga gobolka aargadii kismaayood oo balooniga ay ku caanka ahayd ay kismaayo uu suran yahay runtii waa habeenaan dareenka qof kasta oo reer kismaayood aan la soo koobi karin waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay waxaan leeyahay cayaartooydii hore intii dhimatay allah u naxariisto inta hadda xanuunsanna guddoomiye waxaan codsanaynaa in la ii keeno maamulka degmaduna wuxuu ballan qaado gacanta ku hayn doona haddii aan layno taasi waa ballan waxaanu diyaar u nahay inaanu dhiiri gelinno maamulka degmada kismaayo way tallaabsatay caawa saddex meelood baanu afar meelood argadu iyo saawegoo ay loof kismaayo ku qoran tahay ranaabowdkii umbritoria harwanaag iyadana faanti maroodiga sadhaasi sheegay ka suran yahay oo taariikhdii lagu yaqaanay gobolkaana iyo caawa oo kubaddii weynayd meesha suran tahay cayaartoydii iyo koobabkii la qaadana meesha ku qoran yihiin